aanahay magaceeda waxaan dhahaa cali maxamuur waxaan jooga banaaley waxa waxa u dhacayna oo meesha la yidhaahdo kamsamaki oo boodhaga siilo iyo gaarisa ah ayaa halay waqti maqrabka halka saaca iyagoo marka salaad lagu jira ayaa shibto soo weerartay oo dhanka qoomiyadan dariskana dhanka siilow ka imaaday meesha ayadaa waxaa dhacay dad masaakiin ee shacbi ah gurigooda ku tukadeen hor fadhiyaan ayaa meesha ayadaa lagu weeraray weerarka isaga xaxoo ku dhintay nin iyo xaaskiis marka dhibka ayaga halay meesha nagu qabsaday hadda waxaan taaganahay qabrigii ninkii dhaawac buu noqday dhaawacada meesha ambulance looga qaaday gaarsa ugu geeriyay hadda saacadan gaarta lagu aasahayaa anagana waxaan taaganahay qabrigii gabadhii haaskiis ahayd ilaah unaxariiste aniga waxaa la yidhahdaa ibraahim xasan cali chief german banani ba ahay biiska xaggiisa an adduun dhow bay horta dadkan hadda derisyahan nahay oo deriska nahay baa aad xoolaha noogu dhibaan oo tuugu noo soo diraan oo aryaha naga qaada tii hadee waaba ogoon oo marna waa laga ridaayey marna waa ila baxsanaayeen xalay waxaa dhacday iman hal saac barkacday meelahan ee magaalada lasoo weeraray magaaladana inta ka hor baaba la gubay oo oo gubeen kaambisamakida kaambisamakida marka waxaa jooga dad iska beeraley oo beeraha fashaan oo la joogeen odaygan iyo qoftiisii majay wada joogeen oo dadkan kala bilcaantiisa ma wadanin gurina wuu kuleeyahay maji guribaa ugu dhisan marka xalay weerarka u horreeyba isagaa laga soo dhacay bas xabad bay ku fureen oo maamada meejay ku dhibeen odaygana maydna may iga tageen marka horta weerarkaasi xun oo bacan baa meeja ka dhacay odaygana waa la qaado markiiba ambalaas oo loogu qaylay waa la qaaday gaari burista imaatay garbutula maamadina waxay keeneen bilaaney doqona bilaaney bay keeneen bilaaney ambalaas laga saaray gaaris markiisa loo geeyin wuu dhintay dhibkaas adag baa meeja ka jira waa tahay marka maxaa la isku haystaa oo safartii horena loo guway kaambisamaki haddana loo soo weeraray dadkaas dadka horta meejan horta waa mabaakadii xuduudka noo dhexeeyey wey waa xuduuda xuduud wey marka xuduudta ay hadda annaka iskale dhinacoodii uma gudubno waa dhinacayni dhinacayna iska dhaaf xuduudka ayna laafe maaji la yidhaahdo magaaladan annaka hadda ku noolnahay banaanay la yidhahdo magaaladan nafteeda inagu weerarhayaan xoolahan hadda la qaadayo maalin walaba laga rido magaalada korkeeday kasoo qaadaan magaalada banaanay la yidhahdana waa magaalo weyn oo casiimad ah marka dhibkaasaa jira hankan saddex len afar len laba len waxanba lagu soo diri waa gartay marka dawladdu maxaa tallaaba oo ay qaaday ilaa iyo hadda ilaa iyo saacaddan dawladdii wax tallaaba qaaday ma jiro nimankan tuugada ah adduunyadu ay ka bateen konton ruux oo kala duurka fariisani marka laba iyo saddex leenna dadka ay hadhanayaan xoolaha saas hadda laga dabagalana ma aragtaayoo ma ciidan baaba afka loogu geli maxaa ugu baaqaysaan dawladda dawladda waxaan uga baaqaynaa nimanka la dhaha arduyado iyo maaragtay stafted nimanka la dhaho oo maaragtay oo ciidamaha xoolaha raadiyey inta laba dhahdan annaka oo maaragtay laba dhahdaayna la dhigo dawladda maaragtay tallaabo adag ka qaado waan u baahannahay aniga waxaa la yidhahdaa sada cabdulaahi duqeyda magaalada unbaan ka mid ahay walaalo waxaan kuu sheegay annaga horta dhibka annaga dhib la koobi karaa ma ah meeshan hadda maanta wax ka dhaceen wixii ka horreeyey waad garan ee ka dhaca boqol iyo labaatan jir sagaashan jir siddeetan jir tu sagaal bilood joogta intaa waa kii lagu dila wax gurmad oo dawlad xaggeeda nooga imaadana maana arkin saan u degenayn oo qaryo degan oo ulahayn oo magaalada annaga makaabada makadan u degenay jiif noogu jooga marka walaalow annaga waxaan ka hadlaynaa nimankan xalay duqaas oo sideed cunug qabo waa lasoo weera maskiin eh beer kasta beer uu helin gabar maskiin oo u wata meesha lagu dilay dhacdadii ka horreysay ku kaloo ayaga ku dhex jiro magan buu ahaa hilibkiisa juwaan baa lagu keenay labadu hadda waa isku garab aasana waan kor taagan